asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaabaa halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtida maanta ee aan iskula eegi jirnay howlo fara badan oo nolosha dhinacyadeeda kala duwan khuseeya midaynan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii iluqabatayga ahaa ama kuwii aqliqaateenku ahaa ama kuwii haddii eebba idmahayo odhahqabadka lahaa waana xubinta murtida maanta ee hadba dhinacaad u dhigto ee laga yaabo inay dhinacyo kale oo qarsoon leedahay waxaana fiican sidiisaba markii erey laguu sheego ereygu macnayaal badan inuu kuu yeesho tusaale dheg baa lagu yidhi dheg dheg waxaad garanaysaa midda wax lagu maqlo inay tahay haddana si kale haddii dheg laguu dhaho oo dheg lagu dhaho waxay noqonaysaa isla maqalka laftiisii ayay noqonaysaa maqalka laftiisii ayay noqon marka hore maxay ahayd dheg meeshan iyo magaca ay leedahay xubintanu ayaa dheg la dhahaa haye haddana maqal hees baa waxay ahayd dhegahaygu kuma maqal dhaayahaygu kuma arag halkaa waxaad ka garanaysaa maqalkiina inuu yahay uu dheg yahay oo haddii aan dhegu jirin dee maqalba ma jireen bay ka dhigan tahay macnayaasha marka uu ereygu dhalin karo ama uu samayn karo waa inaad aad fahmi karto marka hore meeqa macnuu leehy waana cillado waaweyn oo soomaalida ku habsaday in soomaalidu ay aad iyo aad u qiimayso inta macno ee uu ereygu leeyahy haddaad erey kasta af soomaaliya oo taqaana inta macnee uu yeelan kara haddii aad fahanto waxaad noqonaysaa mid afkiisa hooyo hodanka waxaana laga yaabaa inaad noqoto mid ka mid ah dhalatuuga ama daljiriinta rasmiga ah ee afkan hooyo iyo dalkan hooyo leh inaad ku biirto waxaa laga yaabaa mid ubadkiisiiyo isaguba ay wax kala dhaxlaan inaad noqoto haddiise aad noqoto nin ubadkiisa afuf kala dhexal siiyey dee adiga iyo ubadkaagay idiin taallaa annagu eed gooni ah ku saari mayno oon awloodaadu ku saarin xubinteennan maantana sheekooyinkaas qayb ka mid a ayaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi laba arrimood waa mid ka mid a mahmahyaha labaaleyda ah waa mahmah labaaley ah oo ina tusinaysa laba howlood oo kala jeeda laakiin isku ujeed ah waxay leedahay marka waxaa la yidhi laba qayrkaabay kaa reebaan labo qayrkaa bay kaa reebaan maxay yihiin labada qayrkaa kaa ree wax badan oo qayrkaa kaa reebaa jira laakiin mahmaadana waxay soo qaadanaysaa laba qayrkaabay kaa reebaan haye labada qayrkaa kaa reebaa waa labadee qandho iyo qatooyo habeyn qayrkaabay kaa reebaan bay ku leedahay qandho qandho waad garanaysaa intii soomaalidu qandho isla garanaysaa saan fila qandho iyo qatooyo habeyn labaduba qayrkaabay kaa reebaan ayay ina tidhi xubinteennan murtida maanta horta qandha baad garanaysaao dee ruux qandhaday subaxii waa laga garanay qatooyana kaba sii daranoo ruux xalay inta gaajo ku seexda iska qaday oo xalow dhan gelgelinhaya ama calooshu dhulka ku haya hoogiya ba' badan inuu la kulmay oo gaajadii dhafoorkiisa ay ku taallo oo subaxa war dhafoor buu ku yaallaa uu yahay iyadana shaki kuma jiro waa war iska cad mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi lafaha gur oo dhuux xaragana ha ka tegin lafaha gur oo dhuux xaragadana ha ka tegin